aniga ahaa gudoomiyada dhowrka qareennada galyaal qali xijaabo wax anigoo saaka ka tegay xilli aan maxkamadda ka tegay ayuunbaa suuqa waxay ga helay niman dabeedna nimankaasi ul bay ila galeen waxay helay niman jief caqal xuseen xasan niman uu dhalay oo nin kamida guddida doorashooyinka ee degmada ceerigaabo iyo nin kale oo oqlayla qaasim xuseen xasan iyo nin kale ay walaala yihiin baa suuqa iga helay kadibna ul baa layla galay abarada ugu badan waxaa ila dhacay ninka la yidhaahdo yaasiin anigu markaa lamaan dagaalamin wax naga dhexayana ma jirin horaan isaga socday weliga yaroo wax arrin aan xusuusnahay oo na dhex martay kollay sanadahan ma jirto laakiin dib baan waxaan ka ogaaday inay saaka laftigooda maxkamadda fowdeeyeen oo aabahood oo dacwad madani ah maxkamadda gobolku ugu yeedhay ay kusoo dagaalameen oo xoog kaga soo baxeen iyo si fowda ah baan ka ogaaday markii dambe aan ku war helay oo anigu xilligaa maxkamadda maan joogin oo warkaa maan hayn ilaahay mahadii waan iska fiicnahay sidii waxay ugu dhaceen dee waan aniga cusbitaalka waan aniga hadli karaya ma jirin wax alla yaalay iyo wax naga dhexeey kiis ay dhinac ka yihiin anna aan dhinac ka ahay oo maxkamadda ka furan iyana ma jiro haddiiba la odhan lahaa wax kale oo naga dhexeeyaana anigu ma ogi